barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis labaatanka bisha julaay labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idinku hayno barnaamijka waxaa ka mid ah qaar ka mid ah dhallinyarada muruqmaalka ee ku nool deegaanada maamulka galmudug oo ka cabanaya saamaynta ay ku yeelatay abaartii waddanka ka dhacday iyo lacagaha laga diiday gobollada qaarkood ayagoo shaqaysan jiray oo muruqooda maali jiray oo dhowr nooc isugu jiro shaqooyin badan qaban jiray ayaa haddana waxay la kulmeen xilli abaara oo adag abaartii xoogaa bal dadkii waa waa ka soo kaban rabaan qof walba marka muruqmaal ka mid a wuxuu samaysan jiray kayd marka uu shaqada soo waayo hadduu xaas leeyahay hadduusa lahaynba uu ku dabarto noloshiisa oo kayd u ahayd lacagtii kaydka u ahayd ayaa layidhi maba shaqaynaysaba
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro soomaali ah oo shir caalami ah ku soo bandhigay goobaha dalxiiska ee soomaaliya waa ay badan tahay goobaha dalxiiska soomaaliya ah tirokoob oo aan samaynay waxaa jira meelo dhowr ah laakiin wuxuu u baahan yahay cilmi intaas ka baaxad weyn waxaa ka mid ah goob weyn oo ay ugu horeyso meesha ay iska galaan webiga iyo badda oo dhul aad u qurxoon ah runtiina soomaaliyana ay ku faani karto
qodobadaas iyo ciyaarihii ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa u sheegay wargeyska the new york times in haddii dembi baaraha gaarka ah ee baaraya saamayntii ruushka ee doorashadii madaxtinimada ee sanadkii hore iyo haddii ruushka uu farageliyey ololihii doorashadiisa uu soo gudbiyo inuu baaro qoyskiisa iyo dhaqaalihiisa oo aan ahayn wax la xiriira ruushka taasi ay noqonayso mid xadka dhaafaysa oo aan la aqbali karin madaxweyne trump ayaa sheegay in uu haa ku jawaabi lahaa haddii la weydiiyo bal inay taasi la micno tahay nalcas sidaa lagu sheegay qoraal la sii daayay shalay gelinkii dambe isagoo intaasii raaciyay in uusan wax ganacsi ah ku lahayn ruushka waraysigan oo dhinacyo badan taabanaya ayuu madaxweyne trump waxa uu ku muujiyey sida uu uga niyad xun yahay go-aankii uu ku magacaabay xer ilaaliyaha maraykanka jeff sessions oo isagu iska berri yeelay baaritaanka ruushka isagoo sheegay in haddii uu sessions taa horey ugu muujin lahaa ka hor inta aanu magacaabin uu qof kale xilkaasi u magacaabi lahaa
ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu ayaa la sheegay inuu markaasi la tashanayo in masjidka al aqsa laga saaro qalabka sheega birta ee dadka lagu baaro kaa oo ka caraysay dadka falistiiniyiinta kumanaan falistiiniin ayaa ku dukanaya bannaanka masjidka maalmihii dhowaa iyagoo ka soo horjeeda in qalabkaasi ay la dhex maraan si ay u galaan masjidka falistiiniyiinta ayaa salaada kadib waxay dhigayeen dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan tallaabooyinka la sheegay in amniga sare loogu qaadayo qalabkan ayaa masjidka lagu soo kordhiyey kadib markii saddex qof oo carab israa'iiliyiin ah ay xabado ku fureen biliiska israa'el kuwaasoo dilay laba sarkaal kadibna iyaga la toogtay netanyahu ayaa kala tashanaya kalkaaliyaashiisa dhinaca amniga in qalabkan laga saaro masjidka ka hor salaada jumcaha ee berri
duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada mar kale barnaamijkii dhallinyarada maanta qaar ka mida dhallinyarada ku nool deegaanada galmudug ee muruqmaalka ah ayaa sheegay inay noloshooda saameyn ku yeelatay abaartii dalka ka dhacday sidoo kalena ay dhibaato xoog la kala kulmeen isbeddelka ku yimid lacagihii shilinka soomaaliga ee gobolada qaar oo la diiday wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixinta nooga soo diray gaalkacyo dhallinyarada muruqmaalka ee ka shaqaysata magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa aada uga caabanaya isbeddelka shaqo ee ku yimid xamaalatada ku nool gaalkacyo ka gadaal markii suuqyada magaalada dhowaan laga diiday qaadashada lacagta shilinka soomaaliga qaarkeed inkastoo nolosha muruqmaalka ay tahay mid ku tiirsan wax soo saarka maalinlaha ah ay ay ka helaan hadba wixii ay maalinkaasi xamaashaan haddana dhallinyarada muruqmaalka ayaa waxa ay sheegayaan in wax badan ay iska bedeleen wax soo saarkii ay heli jireen maalin walba bile xaaji waa nin dhallinyaro ah waxa uu ka waramayaa isbeddelka shaqo ee ku yimid danyarta noloshoodu ay ku tiirsan tahay wax soo saarka maalintii runtii aad bay u saamaysay ayagoo shaqaysan jiray oo muruqooda maali jiray oo dhowr nooc isugu jiro shaqooyin badan qaban jiray ayaa haddana waxay la kulmeen xilli abaara oo adag abaartii markii lislahaa abaartii xoogaa bal dadkii waa waa ka soo kaban rabaan qof walba marka muruqmaal ka mid a wuxuu samaysan jiray kayd marka uu shaqada soo waayo hadduu xaas leeyahay hadduusan lahaynba uu ku dabarto noloshiisa oo kayd u ahayd lacagtii kaydka u ahayd ayaa layidhi maba shaqaynaysaba middaan qaado qasab ku qaado waxay ayagoo noloshooda seera ahaa ayay waxay usii laabteen meel hoose oo noloshu ay cariiri kusii noqotay waana qasab in uu yaraanayso shaqadii muruqmaalka ee magaalada gaalkacyo isbabeddelka lacagaha iyo korarka miciishadda ay samaysay
xuseen cali diini waxa uu sheegayaa in shaqada yaraata ee muruqmaalka gaalkacyo ay meesha ka saartay nolosha dad badan oo ku noolaa magaalada gaalkacyo dadkii horta magaalada ku noolaa oo deegaankan haddaan ku noolnaha joogay matalan qaas ahaan dadka muruqmaalka horta shaqada ay ka shaqayn jireen semberi ama inta badan waa muruqmaal oo xoogsi bay ka shaqayn jireen marka xirfadihii ama shaqooyinkii muruqmaalka haddii ay aada u yaraadeen macishadu isbedeshay iyo lacagaha oo isbedel ku yimid awgeed dadku marka hore macnaa maysan lahaynba xirfad kale ay ku shaqaystaan ama aqoon kale ku shaqaystaan dantu marka waxay ku kalifi jirtay mar walba in ay muruqmaal ku shaqaystaan haddana wax kale ay ku bedeshaan qofku marka inta badan ma haystaan oo dadku waxay u badan yihiin majority ahaan dad sabool ah aan waxba baran ama xirfad kale aan lahayn muruqooda maala sidaa laajligeed hadda waxa waaye dhalinyaro badan oo markaa muruqooda maali jirtay ba hadda waxay ku sugan yihiin xaalad khatar ah oo camal la-aan dheeliga lacagta soomaaliga oo muddo soo jiitamayey ayaa meesha ka saaray kolkii dambe qaadashada kunka shilinka oo ahaa kii ugu dambeeyey ee la isticmaali jiray waxaana aweys aadan uu sheegayaa in muruqmaalku ay diidmada lacagta ka dhaxleen dhibaatooyin fara badan wax weyn ayaa iska bedelay marka la sheego lacagtan ayadoo wax talagal ah oo dadku ay waacigelin oo ka haysteen oo ay ka tashadeen le lacagtaas xilligaasay dhacaysaa iyo midna ma aysan jirin nin walba soo suuqiisa ku jira ayaa lacagtii uu soo shaqaysa maantay ninkii muruqmaalka dadka dantayarta dabaqada hoosa ayaa waxaa ku timid inuu wax ku gadan waayo waxna ku waayo asagoo oo maantao dhan dhiidahay soo shaqaystay haddana wixiisi wax ku waayey saas ayuuna wuxuu ku noqday ku luusgareeyey noloshiisii taasna waxay u keentay dhibaato badan oo ku timid qoyskiisii iyo dadka ku xiriirsanaa waxaana sabab u ah isbedelka lacagta deg dega oo sida xawaaliga halmar guud ahaan soomaaliya looga dareemay taasaa dhibaatada u keentay dadkan dad u tashada maahayn dad kaydla maahayn dad maanta waxay lasoo baxaan ku nool ayay ahayn dhibaato weyn baana kasoo gudboontay inkastoo haddana maciishadii lagu sii qaaliyeeyey cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a barnaamijka dhallinyarada ayaadna dhegeysanaysaan yaasir baafo oo ah wiil dhallinyara oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa dhowaan ka qayb galay shir looga hadlayo arrimaha dalxiiska soomaaliya oo ka dhacay waddanka sbain yaasir oo ah agaasimaha hay-ad ka shaqaysa dalxiiska lagu magacaabo samta ayaa wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle uga warramay goobaha soomaaliya ay leedahay ee dalxiiska ku wanaagsan waxaana uu hadalkiisa ku bilaabay bismillaah cabdiqaadir aad ayaa u mahadsan tahay dalxiiska markii laga hadlayo adduunka ama qaab cilmigiisa markii looga hadlo waxbaa wax lagu qiimeeyaa soomaaliya markii la qiimeeyana waxay ku jirtaa wadamada ugu horeeyo dalxiiska marka aan ku leehay wadamada ugu horeeya micnaheeda maaha in hadda duulimaadyo tiro badan iyo raboor habeenii maalin shaqeyna dad isu guushay ma aha waxay tahay waxyaabaha kheyraadka dabiiciga ah oo dalxiiska lagu asteeyo inay soomaali leedahay in kale taasaa marka waxaa laga duulaa marka oo ah in wadanku yahay wadan u diyaarsan dalxiiska soomaaliya wadan dhinaca kheyraadka ah u diyaarsan dalxiiska ah marka dalxiiska aan ku leeyahay micnaheeda ma aha inay dadko dhan wada ajaanib noqdaan wadanka yimaadaan inagiyaa u baahan inaan aragno u dalxiisno ku dalxiisno isu guushna maaragtay cirifyada kala duwan soomaaliya qofka maanta ku dhashay magaalada muqdisho wuxuu baahi badan u qabaa inuu tago arko baraaba waxa ay kheyraadka leedahay qofka baraaba ku dhashay wuxuu baahi badan u qabaa inuu tago jowhar iyo webiyadii iyo baddi iyo maaragta inuu arko sidoo kale qofka ayl jooga wuxuu xiise badan u qabaa baydhaboo kale inuu tago garbadii iyo ishi baydhabo iyo bardihii iyo waxyaabahan xadaarada soomaaliya xitaa la xiriirto meelo badan lagu sheego marka marka waxaad leedahay dalxiisku annagaa u baahan bakasuko intaanan ka hadlin shisheeye aada iyo aad innagaa u baahan dadka dalka joogaa u baahan weli waxaa baahi badan u qabo een, caruurta maanta ku dhalatay dalka dibaddiisa qurbaha ku dhalatay een, sawiro kale ka aaminsan dalka inay dalka inta yimaadaan ay ku dhex dalxiisaan ayaga iyo waalidkoodii iyo marka baahi badan innagaa u qabna intaan la gaarin adduunka intiisa kaleba yaasir soomaaliya dalxiiska la hadalhayo ee mustaqbalku inuu suuro galo ama meelaha ay tahay in loo dalxiisood haddaad gacanta ku haysaan ama maskaxdiina ka guuxaydo waa meelahee waa ay badan tahay goobaha dalxiiska soomaaliya ah een, tirakoob een, oo aan sameynay waxaa jira meelo dhowr ah laakiin wuxuu u baahan yahay cilmi intaas ka baaxad weyn mekanism intaas ka weyn khubaro intaas ka weyn in lala kaashado laakiin goobaha haddaan isleenahay soomaaliya een, waa loo dalxiis tegi karaa een, waxaa ka mid ah een, goob weyn oo ay ugu horeyso meesha ay iska galaan webiga iyo badda oo dhul aada u qurxoon ah ee, runtiina soomaaliyana ay ku faani karto adduunkana markii loo sheego ama la gaarsiiyo la dhaho een, soomaaliya waxay leedahay dhul webi iyo iyo badda meesha isaga darsamaan waa meelaha ay ku hamiyaan wadamo badan adduunka ka mid yihiin waxaa taas kusii dheer cirifka geeska ah een, een, een, een, horn of africa ee dhahaan ama geeska africa oo badda dhex yaal isagana een, wuxuu ka mid yahay goobaha oo oo qof kasta uu ku hamiya inuu wadankiisa lahaan laha marka annaga taas waxaa noo sii dheer ee, meelahan biyaha maar sida isku shuban oo kale ee, garbada baydhabo oo kale meelaha biyaha dabiiciga ay ay ka daataan Een, waxaa intaas kusii dheer bacaadkan maaragtay la yiraahdo the the golden sand ama carada dahabiga ah oo shalambood oo kale ay leedahay Ee, waxaa ka mid a xeebtan dhirirka badan oo caradeeda caracadda ah dalxiiska waa la qiimay carada cad carada maaragtay dahabiga ah way ku xisaabtamaan xitaa hoteelaa loogu magac daraa la hotel hebel eh, the white sand aa la macnaa hoteelka carada caddaa lahaa marka waxaasoo dhan ayaan waxaan u haysanaa si dabiici ah
waan gartay Eh, marka laga yimaado deegaanada waxaad og tahay in eh, qurxinta goobo iyo socdaalkuna qeyb ka yahay marka ma jiraan meelo lo- lagu taamayo in in socdaal ahaan ay dalxiista
Een, soomaaliya soo maaha waa ay jiraan een, loo dalxiis tago ama socdaal loogu tago ama loo safro Een, waxaa ka mid ah een, sida hadda aan kuu sheegay goobweynaa ka mid ah Een, waxaa ka mid ah een, cirifkaas aan kuu sheegay waxaa ka mid ah dhul kasta oo soomaaliya ama ama ama gobol kasta oo soomaaliya ah wuxuu leeyahay meel een, astaan dalxiis ah ama qofka u muraadi karo uu tegi karo waxyaabaha oo oo haddii oo aan ka soo qaadno oonan dabiiciga ahayn oo- oo oo sheeko ahaan ama qisooyin dhacay ka mid ah waxaa ka mid ah goobtii ay ku kulmeen een, beerlula iyo hadraabi oo kale goob dalxiisay noqon kartaa foornadii cilmi boodheri oo kale waxay noqon kartaa goob loo dalxiis tago oo qof kasta uu soo booqdo mudan waxaa ka mid ah een, taleexa ka mid ah qasrigii uu deganaa een, sayidka uu deganaa waxyaabahaas oo dhan waa sheekooyin laakiin weli raadkoodii la hayo oo qofku rabo inuu u dalxiis tago uu tago markaan ka tagno waxyaabaha dabiiciga ah sbain baa tagtay waxaad ka qeyb galaysaa shir arrimaha dalxiiska looga hadlayo maxaa ugu muhiimsanayo meeshaas kusoo aragtay Een, shirkaas waa uu jiray ee, wasiirka dalxiiska wasaaradda warfaafinta dhaqankii dalxiiska ah ayaa hogaaminayay een, mudane een, injineer cabdiraxmaan yirisow Een, shirkaas wuxuu ku saabsan wuxuu u ahaa si gaar soomaaliya shir loogu talagalo u ahaa Een, waxaana ka tarjumaynay ama aan gaarsiinayna adduunka hay-adda u qaabilsan arrimaha dalxiiska soomaaliya inaysan ahayn dhul burburay oo maaragtay een, een, adduunka intiisa kale ka haray bal inuu yahay dal ee, ku faani kara maanta waxyaabaha la qiimeeyo kheyraadka dabiiciga oo dalxiiska ah marka inaan niraahno waxaan wixiina waa waa noo yaalaan oo dalxiiskii maaragtay goobihii dabiiciga waa noo yaalaan marka sidaa u ogaada soomaaliyana waxay diyaar u tahay inay la jaan qaado een, adduunka intiisa kale kaalmaha kaga aadan dalxiiska marka diyaar garow gogolxaar kulan- kulanka gogolxaar wuxuu ahaa aan ugu talagalnay inaan adduunka gaarsiino leenahay weli waa noolnahay waa jirnaa waana joognaa dalxiiskiina waa inoo diyaarsan yahay Eh, sidaas maaragtay u ogaada inaan inaan adduunka dhahna socdaalkeena kulankiisa intaas u ahaa maxaa la taaban karaa hodgeyseen Eh, goobahan marka laga yimaado eh, ma jirtay rajo ah in dib loo howlgeliyo goobihii tamashleynta iyo dalxiiska muqdisho oo kale Een, muqdisho markaan dhahno een, waa ay jiraan goobo taasna waxay ku xiran tahay ganacsatada soomaaliyeed siday u fahmaan siday u qiimeeyaan dalxiiska een, siday uga badbaadiyaan waxyaabaha oo keeni kara dhaqanka iyo diinta iyo u keeni kara dhib u keeni kara inay ka badbaadiyaan ay ka dhigaan dalxiiska qeybo kala duwan uu leeyahay soomaaliya oo kale maanta waxay qaadan kartaa dalxiiska la yiraahdo familada ama ama dalxiiska maaragtay qoysaska oo kale ay qaadan kartaa soomaaliya dalxiiska qoysaska markaan ku leeyahay wuxuu yahay in goobihii loo dalxiis tagayo laga ilaaliyo wax kasta oo dhib u keeni karo anshaxumada iyo dhaqanka iyo diinteena dhaawac u keeni karo dadkuna ay hawagadis iyo jawiga maaljawi jawiga ka duwan ay heli karaan taasna waxay ku xiran tahay ganacsada soomaaliyeed siday u maalgeliyaan siday u arkaan siday u qiimeeyaan dalxiiska ogana faa'iidaystaan waxyaabaha hadda aan tirinayno kheyraadka dabiiciga ah ay u bedelaan howl ganacsi dadkuna ay maarata u dalxiis tagaan ama mutamashi la tagaan
kaasi waxa uu ahaa yaasir bafo oo ah nin dhallinyaraha kana shaqeeya arrimaha dalxiiska magaalada muqdisho ayuu jooga wuxuuna ugu warramayaan iraahde cabdiqaadir maxamed cabdulle wariyaha v o da isla magaalada muqdisho haye falastiin dhinacii heesaha maxaa aad inoo heesa dhegeystayaasha aan usoo gudbinaa
jamaalow waa heesteydii maadaama la yidhi dalxiiska soomaaliga oo webiyadii iyo dhulkii iyo caradii laga soo sheekeeyey waxaan soo qabanaynaa hees la yidhaahdo batalaale oo iyadana meelaha dalxiiska ku wanaagsan ka mid ah axmed cali cigaal Waaye.
badu inay madoobtahay biyo tahay ma moogtahay bodheriiba caashaaqu batalaala inuu dhiigu cakuye lasoo booqdo moogtahay badu inay madowdahay biyo tahay ma moogtahay bodheriiba caashaaqu batalaala inuu dhiigu haa lasoo booqdo moogtahay anaina anriyada baas bartamaha habeenkii anaina anriyada baas bartamaha habeenkii barkimada ku moodoon beerka saaro moogtahay beerka saaro moogtahay beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye beerka saaraye adan a uga adana uga adana uga adana uga beerka saara inan sida banjoog cawl adiyoobay moogtahay badankayga waaya
ogtahay codka macaan ee axmed cali cigaal iyo heestiiba tallaale aanu intaasii ku dhaafno markana ciyaarihii iyo jamaal axmed cismaan oo dhinacayga fadhiya jamaal haye
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno ciyaaryahan albaro marata ayaa aad ugu dhow inuu ku biiro naadiga chelsea kadib markii labada kooxood ee real madrid iyo chelsea ay ku heshiiyeen adduun lacageedu gaaraya toddobaatan milyan oo ganiga starliinka ahi in naadiga real madrid ay qaadato ciyaaryahankaasina ay chelsea u soo wareejiso alvaro marate ayaa waxa uu isaguna soo macsalaameeyey qaar ka tirsan ciyaartooyda naadiga iyo tababare zinadin zidaan kadib markii heshiiskaasi la sheegay in labada dhinac ay aad ugu dhow yihiin waxay chelsea ay iyadu aqbashay inay bixiso lacag gaaraysa toddoba dhibic lix milyan oo ganiga starliinkaahi iyadoo ciyaaryahankaasi waddanka sbain ka tirsan ay doonayso inay stanford bridge keento taa oo haddii ay dhacdo lasoo gebagabeeyo noqon doonta ciyaaryahankii ugu qaalisanaa abid oo waddanka sbain u dhasho lacag intaa la eg ay markaasi labadada dhinac isdhaafsadaan gareth beel ciyaaryahan uu ka mid yahay ayuu sidoo kale soo macsalaamay ac milan ayaa doonaysay ciyaaryahankaas ha yeeshee waxa ay dareenkeeda u weecisay ciyaaryahan andre beloti chelsea waxa ay sidoo kale doonaysaa dhowr kale oo ciyaartooy inay keento oo saddex ka mid a ciyaaryahanada hadda ay diiradda saarayso mid ka mid a waxa uu yahay alexandro garjan clubka naadiga liverpool hogaamiya waxa uu markii saddexaad isku dayayaa in uu soo xirogeliyo ciyaaryahanka khadka dhexe naadiga lebsig u ciyaara ee nebi keyta waxa ay hore naadiga liverpool looga soo diiday lacag gaaraysa lixdan lix milyan oo ganiga starliinka waxaana hadda uu rajaynaya in ciyaaryahankaasi uu naadiga liverpool uu keeno b s g na wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan inay xoogga isu geen doonto sidii ay markaasi ula soo wareeglayd ciyaaryahanka waddanka brazil u dhashay naymar ee naadiga barcelona u ciyaara iyadoo barcelona la sheegaya inay hadda la halgamayso qaabka nololeed ee ciyaaryahan naymar oo ay sidoo kale aysan la dhacsanayn sida uu qoray wargeyska daily mail ciyaaryahankaasi waddanka brazil u dhashay ayaa waxaa heshiiskiisa ee hadda naadiga barcelona uu ku joogo lagu nafsakhi karaya lacag ka badan laba boqoloo milyan oo lacagta yuraa waxaana naadiga b s g ay sheegaysaa inay lacagtaasi la diyaar tahay naadiga ayaa waxay si weyn waa barcelona ee iyadana uga caraysan tahay habeen baxa ee uu naymar dibadda aado isagoo dhowaanna dibadda la aaday louis hamilton iyo justin beber oo ka mid dadka caansan ee dadka caanka ahi islamar ahaantaasina waxa ay naadigu ka cabsi qabtaa in uu maro dhabbihii ronaldinho ee markaa ka dhigtay in xidhiirkiisa ciyaareed uu soo gaabto wakhtigii loogu talagalayna uu markaasi meesha ku idlaado naadiga barcelona ayaa haddii ay lacagtaasi hesho waxa ay suuragal tahay in ay sidoo kale diradda ku saarto ay ku soo iibsato ciyaaryahanada ay ka mid kayihiin marco verati oo isagu b s g u dheela iyo kelin imbabe naadiga manchester cityna waxa ay sidoo kale kula hardamaysa naadiga chelsea ciyaaryahanka daafaca naadiga real madrid danilo waxa uu sheegay gardiola in danilo ay si weyn u doondoonayaan kaasoo la sheegay in lacagtiisa ay gaarayso milyan oo ganiga starliinkaahi waxa uu dhinaca kale beb gardiola uu sheegay in ciyaaryahanka sergio aguero uusan ka tegi doonin naadiga kadib markay soo baxeen wuula sheegaya in ciyaaryahankaasi ay chelsea si weyn u doondoonayso ciyaaryahanka nicola clenich ayaa isaguna waxaa la sheegayaa inuu ku dhow yahay inuu ku biiro naadiga ac milan kadib markii uu ka tagay xerada tababarka ee fiorentina ciyaaryahankaas ayaa waxaa la sheegayaa in uu ka mid yahay ciyaaryaano dhowr ah oo naadiga ay si milan doonayso dhegaystayaal xubinta cayaarahana halkaas hayno joogto
markana ciyaarihii jamaal aanu intaasii ku dhaafnay dhinacii heesaha waa heestii samir codadka macaan ee guuleed axmed iyo fartuun cumar
Bahradio Talkana sabri weysay
cododka macaan ee guuleed axmed iyo fartuun cumar heestii samar waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii dhallinyarada maanta jamaal ii falsiinaya idinla socodsiinaya ilaa afarta galabnimo aan idaacaddeenna mar kale ku kulmi doonana nabadgelyo